halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye unogu saaciiday sharxin sifahaaga
waxaannu horay idinku sii wadaynaa daraasaadka aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah oo aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka inta uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaa horay u sii soconaya daraasaadkii aynu ka soo xiganaynay kitaabka cibraaniyada waxaan caawa idin bilaabaynaa cutubka labaad waxaana diiradda la saarayaa is-hoosaysiintii ciise masiix wuxuu noqday mid dadka u eg oo markii uu nin noqday wuxuu ka hoos maray malaa'igaha waxaa qoraha uu leeyahay sida ku qoran aayadda sagaalaad ee cutubkan labaad waxaana qoran sida tan laakiin waxaynu aragnaa ciise kan wax yar malaa'igaha laga hoosaysiiyey isagoo xanuunka dhimashada aawadiis ammaan iyo murwad taaja loogu geliyey inuu nimcada ilaah dhimashada ugu dhedhamiyo qof walba markii inoogu dambaysay waxay inoo joogtay dhegaystayaal cutubkii labaad ee kitaabkii cibraaniyada waxaanan si faah-faahsan kaga hadlaynay aayaddii lixaad markaasoo qoraha warqadda cibraaniyada loo qoray uu lahaa laakiin mid baa meesha ka markhaati furay isagoo leh bal waa maxay dadku oo aad u soo xusuusataa isaga ama wiilka aadanaha oo aad u soo booqataa waxaanan isla garannay in dadka ay daciif yihiin oo markii la qiimeeyo waxyaalaha jidhkooda uu ka kooban yahayna aanay qiimi weyn lahayn waxaa qofka dhisa ama xoogeeya ruuxa ilaah oo weliba markii ay aqbalaan masiixa oo uu jirkoodu soo galo waxaa qofkii uu dareemayaa nolol ka duwan tii markii hore nafsaddiisuna qiimi ayay yeelanaysaa weliba qofka aadamiga ah garashadiisu ma badna inkastoo iminka dadku ay gaareen dayaxa haddana lama hayo aqoon sidaas u sii weyn haddaanay ku imaanaynin ruuxa ilaah markii aad eegto waxaa ilaah uu ka leeyahay abuurista sida ku qoran kitaabka bilowgii cutubka koowaad aayadda koowaad ayaad ogaanaysaa inaan ilaa iyo haatan la haynin warbixin ka wanaagsan taas inoogu qoran kitaabka waxaaba soo baxay firqooyin ku doodaya in dadku xayawaan ahaan jiray oo beri horena ay ahaayeen daanyeero fikirkaasina kuwo badan oo sheeganaya inay mutacallimiin yihiin ama wax barteen ayaa aaminsan marka waxaa hadalka uu ku jiran yahay in dadku ayaan xagga jirka iyo maskaxdaba aanay horumar weyn ka samaynin dadku way xadidan yihiin markii aad u fiirsato dadka waxaad ogaanaysaa inay yihiin dembiilayaal lumay oo waxay ku sugan yihiin xaalad naxdin leh markii aad eegto sida ay u fikirayaan waxaana qoraha warqadda cibraaniyada uu leeyahay ama uu xusuusinayaa dadka su'aashii hore ee ahayd waa maxay dadka oo aad u soo xusuusataa waana su'aashii zabuurlaha uu isweydiiyey iyadoo ruuxa quduuska ahi uu ka hadlayo marka haddaba qoruhu uu leeyahay ama wiilka aadanaha oo aad isaga u soo booqataa ayaa taasu ay u dhigmaysaa inuu innaga ina soo booqdo oo uu arkay xaaladdeenna lunsan ama baadinnimada ku socota haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal barnaamijkan ayaannu haatan eegaynaa kitaabka cibraaniyada cutubka labaad aayadda toddobaad waa baalka saddex boqol kow iyo siddeetan ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan waxaad isaga waxyar ka hoosaysiisay malaa'igaha waxaana taaj uga dhigtay ammaan iyo murwad oo waxaad ka sarraysiisay shuqullada gacmahaaga ilaah bilxaqiiqa dadka ayuu ka hoosaysiiyey malaa'igaha markii dadka la uumayey bilowgii zabuurka siddeedaad ayaa inoo caddaynaya in dadku ay ka hooseeyaan malaa'igaha haddaba qofka sarreeya oo malaa'igaha ka sii sarreeya ayaa iminka isagoo raalle ah doonaya inuu ka hoos maro malaa'igaha markaasina malaa'ig oo keliya ma noqon laakiin wuxuu noqday dad kuwo badan oo innaga ah ayaa waxay rumaysan yihiin in malagga rabbiga ee lagu sheegay kitaabka axdigii hore uu ahaa masiixa haddaba waa isla malaggii la legdamay nebi yacquub markii uu ka gudbayey togga yaboq waana ciise masiix intaannu dunida imaanin waxaannu ka akhrinaynaa haddaba kitaabka axdiga cusub in masiixu dunida uu yimid wuxuuna ka hoos maray malaa'igaha sida abbaarta ah waa usha qiyaasta ee dadka iyo masiixa markii masiixa lagu cabbiray malaa'igaha wuu ka sara maray laakiin markii dadka lagu cabbiray malaa'igaha way ka hoos mareen maadaama ciise uu ka sarreeyey malaa'igaha ayaa markii uu dad noqday wuxuu ka hoos maray malaa'igaha maxaa haddaba rabbigu sidaas uu u sameeyey wuxuu sidaas u sameeyey ama u yeelay si uu inoogu muujiyo ilaah welibana waa isaga kan dadka u taagan marka la joogo ilaah hortii wuxuu rabbaaninimadiisii la yimid dunida oo welibana aadaminimadiisii buu geeyey samada ama jannada haddii aniga iyo adigu aynu samada aadno waxaynu sidaasi ku awoodaynaa inaan masiixa ku jirno aawadeed haddii kale inooma suuro gasheen hadafka ama danta ilaahna sidaas ayay ahayd oo wuxuu doonayey in bilowgiiba dadku ay helaan mid iyaga soo furta oo dembiga ka soo badbaadiya qorniinkuna wuxuu leeyahay waxaad taaj uga dhigtay ammaan iyo murwad oo waxaad ka sarraysiisay shuqullada gacmahaaga haddaba dadku waxay samaynayaan shay malaa'igaha ayaan awood u lahayn inay sameeyaan malaa'igaha ma xukumaan carshiga ilaah laakiin waa adeegayaasha ama farriinwadayaasha ilaah waxaa haddaba malaa'igaha ka mid ah mid gedood iyo fallaagannimo kala hor yimid ilaah wuxuu isku dayey inuu dhiso boqortooyadiisa iyo inuu noqdo hoggaamiye magaciisana waxaa la yidhaahdaa lusifer oo isagu ahaa xidigta arooryo waxaana magaciisa loogu yeedhaa maanta shayddaan ama ibliis wuxuu ahaa malagga iftiinka laakiin wuu caasiyoobay oo wuxuu yidhi sida ku qoran kitaabka nebi ishaaciyaah cutubka afar iyo tobanaad aayadaha saddex iyo toban ilaa afar iyo toban sida tan waxaad qalbigaaga iska tidhi anigu waxaan kori doonaa samada oo carshigaygana xiddigaha ilaah waan ka saramarin doonaa oo weliba waxaan ku fadhiisan doonaa buurta shirka ee darafka waqooyi ku taal waxaan kori doonaa daruuraha sare korkooda oo waxaan noqon doonaa sida ilaaha ugu sarreeya oo kale haddaba ilaah dooni maayo in shayddaanka ama malaa'igaha kale middoodna inay xukun lahaato laakiin dadka wuxuu u uumay inay wax xukumaan dadka haddaba sidaannu soo aragnay maanta awood uma lahan ay wax ku xukumaan waxaase meel waliba ee dunida ah laga arkayaa sida waddammada dunidu ay yihiin markay joogto xukunka xaqa ah waxaana kuu soo baxaya in dadku ay ku guuldarraysteen inay wax xukumaan ama wax u taliyaan maxaa wacay dadku waxay qaateen fikraddii shayddaanka oo waxay doonayaan inay wax xukumaan iyagoo aan ilaah caawimaad weyddiisan ilaah wuxuu barakadayn karaa qarankeenna maanta isla sidii uu u barakadeeyey qaramadii jiri jiray wakhtiyadii hore haddii boqorrada dunida qaarkood aad eegto sida taariikhdoodu ay tahay waxaa kuu soo baxaya inay bahallo ahaayeen markii qofku uu xukunka qabsado oo uu boqor noqdo wuxuu bilaabayaa inuu laayo qaraabadiisa si ayaan isaga xukunka uga boobin haddii markaasi aad qaraabo la tahay qof boqor ah oo aad ka tirsan tahay aqalka boqortooyada xaalkaagu ma wanaagsana waxaa kaloo taasi sii dheer in cadow badan uu boqorku yeelanayo ha ka yimaadeen waddanka gudihiisa ama dibaddiisa ah waxaana dagaallada xukuumadda boqortooyada lagu daafacayo lagu lumiyaa naf iyo maal haddii aad eegto xukuumaddii u dambaysay iyo kuwii xigay ee dalka miyaanay ku muuqanaynin sida dadku ay u hoobteen ama loo laayay iyadoo kuwana ay xukuumadda daafacayaan kuwana ay ka soo hor jeedaan marka loo noqon maayo in dadku ay dhaxleen qiso muruga leh markii ay joogto xukunka xaqa ah waxaana dagaallada badanaa ay ku yimaadaan marka xukuumadaha qaar ama boqorrada ay ka tagaan tubta eebbe waxaanay ku dhex dhacaan dabinka shayddaanka oo waxaa ka xumaada fikirradooda suuban ee ay ku raaci lahaayeen ilaah marka ay sidaasi tahay iyadoo dadka la soo furanayo ayaa ilaah uu ku soo celinayaa iyaga dhulka oo waxay awoodi doonaan inay yeeshaan xukun wanaagsan zabuurka siddeedaadna wuxuu leeyahay waxaanad isaga taaj uga dhigtay ammaan iyo murwad dadku waxay lumiyeen haybaddii xukunka intii ay joogeen beer ceedan markaasoo ay ilaah ku xadgudbeen laakiin masiixa ayaa soo celiyey taas haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka ayaannu eegaynaa kitaabka cibraaniyada cutubka labaad aayadda siddeedaad waxaana qoran sida tan wax walibana cagihiisaad ka hoosaysiisay isagoo wax walbaa isaga ka hoosaysiiyey wax uu dhaafay oo aannu isaga ka hoosaysiini ma jiraan laakiin iminka weli ma aragno wax walba oo isaga laga hoosaysiiyey marka qoruhu uu leeyahay wax walibana cagihiisaad ka hoosaysiisay ayaa taasu ay ka micno tahay in laga hadlayo masiixa qofka laga hadlayo waxa weeye ciise masiix wuxuu markaa qoruhu raacinayaa wax uu dhaafay oo aannu isaga ka hoosaysiini ma jiraan waxaan markaasi idiin sheegayaa dhegaystayaal inkastoo maamulka dunida guud ahaan aannu ilaah gacantiisa ka bixin ayaannu haddana iminka waxba xukumaynin maanta markii sayid ciise masiix uu qabsado dunida ayaan loo baahan doonin cusbitaallo ama xabsiyo sida iminka loogu baahan yahay wax dembi ah ma dhici doonaan wakhtigiisa welibana saboolnimo ayaan la arki doonin markii uu dhulka xukumo markii uu dhulka xukumo sayidka waxaa dhulku uu ahaanayaa sida jannada oo kale isla sida qoraha kitaabka zabuuraddaba uu inagu hogo tusaalaynayo cutubka siddeedaad wuxuuna zabuurluhu ka hadlayaa ciise masiix oo ilaa iyo iminkana lama buuxinin ama lama kaamilin waxyigaas isaga ah haddaba iminka ayaannu soo gaarnay aayadda furaha u ah cutubkan waana aayadda sagaalaad waa baalka saddex boqol laba iyo siddeetan ee axdiga cusub waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan laakiin waxaynu aragnaa ciise kan wax yar malaa'igaha laga hoosaysiiyey isagoo xanuunka dhimashada aawadiis ammaan iyo murwad taaja loogu geliyey inuu nimcadu ilaah dhimashada ugu dhedhamiyo qof walba wuxuu qoruhu aayaddan ku bilaabayaa oo uu leeyahay laakiin waxaynu aragnaa ciise iyadoo ay ugu wacan tahay wixii masiixu uu noo sameeyey ayaynu isaga indhaha ku haynaynaa marka erayga aragnaa ayaa ka micno ahayn eegmo caadi ah eraygu waa in masiixa lagu eego faham iyo dhiifoonaan sare waxaannu garanaynaa in masiixa dhexdiisa ay ku jiraan waxyaabo maskaxdeenna yari ayaan qabsan karin waxaannu markaasi ku eegaynaa isaga rumaysad kalsooni wanaag waxaana la leeyahay waxaannu aragnaa ciise aan su'aal ku weyddiiye miyaad aragtaa masiixa miyaase ruuxa ilaah uu ka qaaday qalbigaaga daboolkii saarna si aad u aragto masiixa haddaba marka la leeyahay waxaynu aragnaa ciise ayaa loo baahan yahay inaynu garanno in ciise uu ka macno yahay magac bini'aadan waxaana malaggu uu u sheegay maryamo sida ku qoran injiilka sida matayos uu u qoray cutubka koowaad aayadda kow iyo labaatanaad markaasoo uu lahaa sida tan oo waxay umuli doontaa wiil magaciisana waxaad u bixin doontaa ciise waayo dadkiisa ayuu dembiyadooda ka badbaadin doonaa waxaa haddaba markii aynu ku soo noqonno aayadda sagaalaad ee warqaddan cibraaniyada la leeyahay kan wax yar malaa'igaha laga hoosaysiiyey haddaba erayga la adkaynayo ma ahan malaa'igaha laakiin waa erayga in yar waxaana la adkaynayaa in wakhti yar la hoosaysiiyey waa imise haddaba wakhtiga masiixa laga hoosaysiiyey malaa'igaha waa soddon iyo saddex sannadood oo keliya sannadihii malaa'igaha laga hoosaysiiyey sayid ciise masiix mar kale ayaa qoraha wuxuu leeyahay haddaan tafaasiisha horay idinku sii wadno isagoo xukunka dhimashada aawadiis marka ay sidaan tahay masiixa oo keliya ayaa dadka soo furan karay oo wuxuu sidaasi ku samayn karay inuu isku tallaabta dadka ugu dhinto waxaa kaloo la leeyahay sida ku qoran isla aayaddan sagaalaad isagoo xukunka dhimashada aawadiis ammaan iyo murwad taaj loogu geliyey haddaba isaga lama siinin darajo iyo taaj markii uu dhimanayay laakiin wuxuu derajada ku helay aniga iyo adiga darteen haddaan taas idin adkeeyo ayaa masiixu markii uu samada joogi jiray intaannu dunida imaanin wuxuu ahaa wiilkii ilaah laakiin markii uu dunida yimid oo uu dembiyada dadka u dhintay wuxuu samada ku laabtay isagoo leh calaamadihii gacmaha iyo lugaha uga yiil oo soo gaaray markii uu isku tallaabta saarnaa masiixu wuxuu qaaday aadaminnimadeennii oo wuxuu geeyey ilaah hortiis waayo masiixu wuxuu soo arkay xanuunka aadaminnimadu ay leedahay waxaanan ilaah xaggii ku leennahay dhexdhexaadiye wuxuuna samada la galay ammaan iyo murwad aannu horay u haysanin intaannu dunida imaanin ka hor waxaana weeye gacmihiisii iyo lugihiisii masaamiirta lagu garaacay iyo haarahoodii marka haddaba qoruhu uu leeyahay inuu nimcada ilaah dhimashada ugu dhedhamiyo qof walba ayaa taasu ay ka micno tahay inaannu dhimashada ku hakanin laakiin wuxuu helay un khibrad qusaysa waxa dhimasho ay tahay oo wuxuu ka cabay koobkii dhimashada wuxuuna sidaas u yeelay aniga iyo adiga aawgeen wuxuuna sidaas ku yeelay nimcada ilaah si loo ogaado in ilaah nimcaalo uu yahay oo uu maantana dadka ku badbaadiyo nimcadiisa haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal kitaabkan ayaannu eegaynaa kitaabka cibraaniyada cutubka labaad aayadda tobanaad waxaana qorriinka uu leeyahay sida tan waayo waa u ekayd kan wax walba u yihiin oo wax walba ka yimaadeen markuu carruur badan ammaan u keeno inuu bilaabaha badbaadadooda xanuun ku kaamilo masiixu ma ahayn qof ilaah wax ku sameeyey oo markii uu dad noqday ayaan loola jeedin inuu noqday mid ahluddiin ah oo cilmi badan welibana kama dhigna inuu ahaa shahiid u dhintay dariiqaddiisii kamana dhigna inuu tusaale wacan inoo yahay is-hoosaysiintiisa masiixa waxay hirgelisay laba umuurood kow waxay sare u qaadday ammaantii iyo murwadii masiixa labo waxaana kaloo dadka loo helay badbaado oo waxaa suuragal laga dhigay badbaadada qof waliba taasoo markii hore la la'aa haddaba marka la leeyahay wax waliba u yihiin ayaa taasu ay ka micno tahay wax waliba u hagaagsan yihiin markaana waa wax ku habboon masiixa oo uu u qalmo inuu kuwo badan ammaan iyo murwad ay ku helaan badbaadada uu iyaga siiyey waxaana haddaan faallada aayadda horay idinku sii wadno qoruhu uu leeyahay kan wax walba u yihiin wuxuu abuuray wax walba oo isaga ayaa loo abuuray sidaannu bilowga warqaddan ku soo aragnay haddii aad doonayso waxa dunidan ay u sii jirto marka hore ogow in doonista ilaah iyo masiixiisa ay sidaasi ahayd waxaanay ku ahaatay sidaas doonista ilaaha baaqiga ah iyo masiixa oo waxay doonayeen in adigu aad noolaato oo aad badbaaddo oo aad ka soo gudubto gaariwaagii dadka gaaray markii aadan iyo xaawo ay addeeci waayeen ilaah waxaa haddaan tafaasiisha halkii idinka sii wadno la leeyahay markuu carruur badan ammaan u keeno waana danta ama hadafka iyo ujeeddada ilaah ilaah wuxuu leeyahay ujeeddo fog oo ah inuu boqorkiisa saaro carshiga siyoon yaalla sida ku qoran zabuurka labaad ilaah wuxuu ilaa iyo hadda horay u sii ambaqaadayaa barnaamijkaas isaga ah laakiin iminkadanna wuxuu weli u yeerayaa kuwiisa oo wuxuu ammaan iyo murwad siinayaa kuwo badan oo carruurtiisa ah oo jooga dunida darafyadeeda qaarkood waxay joogaan soomaaliya kuwana ameerika kuwana etoobiya kuwana jabuuti kuwana yurub iyo kuwo meelo kala duwan ee dunida ah deggan marka kuwaasi ayaa laysku keenayaa oo qoruhu wuxuu leeyahay markuu carruur badan ammaan u keeno qaar badan ayaa dembi ku jira laakiin haddana waxay helayaan nuurka ilaah oo waxay soo raacayaan badbaadada tafatiran ee ilaah ilaahna kuwo badan ayuu magaciisa ugu yeerayaa maanta weli tafaasiishii aayadda tobanaad ayaannu ku jirnaaye wuxuu qorninku leeyahay inuu bilaabaha badbaadadooda xanuun ku kaamilo ereyga bilaabaha ayaa mar kale ka muuqan doona cutubka laba-iyo tobanaad aayaddiisa labaad isla ereygaas ayaa waxaa lagu macnaynayaa amiirka sida ku qoran kitaabka falimaha rasuullada cutubka saddexaad aayadda shan iyo tobanaad waxaana ereygaas uu ka micno yahay bilaabaha ama horseedaha marka dhanka kale laga eego qorniinku wuxuu leeyahay sayid ciise masiix waa alfa iyo omega bilaabaha iyo dhammeeyaha wax walba waa isaga kan bilaabay oo haddana soo dhammaynaya oo wuxuu aasaase u yahay badbaadadeenna wuuna meelmariyey sidee buu ku meelmariyey badbaadadeenna wuxuu ku meelmariyey markii uu dunidan yimid oo uu dushiisa ku qaatay aadaminnimadeenna markii uu dunidan yimid muxuu sameeyey wuxuu dhedhamiyey dhimasho dadka aawgii wuxuu badbaadiyey ama soo furtay dadkii oo nabaaddiinno ayaa loo helay wuxuuna dadka u muujiyey ilaah oo sidaasaa dadkii uu ku gartay ama aqoonsaday ilaah wuxuuna ilaah horgeeyey dadkii oo iyagu beri hore amarkiisii diiday oo ka tegey waxaanan arrinkaasi isaga ah ee wakiilnimada horay idinku sii wadi doonnaa markii aynu gaarno maaddada wadaadnimada waxaa kaloo uu leeyahay qorniinku xanuun ku kaamilo haddaba isaga waa kaamil oo erayga kaamilnimo wuxuu ka micno yahay taliyi oo oo waana in lagu joogo dhammaystirka yoolkaaga oo la soo dhammeeyo ama la soo gunaanado inkastoo uu ahaa wiilkii ilaah haddana laynaguma badbaadin noloshiisii kaamilka ahayd welibana mucjisada uu kaga dhashay bikradda ayaan laynagu badbaadin waxbariddiisii ayaan laynagu badbaadin mucjisooyinkiisiina laynaguma badbaadin tusaalooyinkiisiina laynaguma badbaadin iyo weliba mas'alooyinkiisii waxaase laynagu badbaadiyey dhegaystayaal dhimashadiisii sidaas ayuu kaamil ku noqday oo wuxuu ku soo dhammeeyey kaamilnimada dhimashadiisii isku-tallaabta bal kii xeerarkiisa ka soo baxay waxaan kuu sheegayaa in ilaah howl iyo qorsho weyn uu u hayay badbaadada dadkiisa oo kamana uusan dheeraanin dadka ha yeeshee siliciisii iyo dhimashadiisii isku-tallaabta aawadeed ayaan anigu isaga ugu kalsoonahay oo weliba waxaan ku jeclaaday wixii uu ii sameeyey aniga iyo kuwo kale ee dembiyadooda ku lumay inkastoo qaarkood ayaan weli garanin inay dembi ku lumeen waa heer ama darajo qofku u gaaro inuu garto in dembiyadiisii wax loo bixiyey waana masiixa kan qaamihii dembiyada dadka oo dhan bixiyey
sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye urbanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareeyow masiixow salugla halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin